faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon ciidamada militariga soomaaliya oo dagaalkii ugu xoogan al-shabaab kula gala duleedka magaalada baydhabo ee caasimada ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo sheegay inaysan dalka ka dhici doonin doorasho haddii aan laxin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka doomo waday hub aada fara badan oo maanta ku xirtay magaalada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug mas-uuliyiintii magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan oo maanta maxkamad loo soo taagay qarax ay ku dileen mas-uul ka tirsanaa maamulka magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya faahfaahin dheereed ah oo ka soo baxaysa shil geysta khasar oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha puntland siciid cabdulla hadin iyo wafdii hogaaminaya oo maalmahan ku sugnaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo maanta la filaya in dib ugu laabtaan deegaanada maamulka puntland shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo looga daya inay kusii sugnaadaan hareeraha webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu door karoon warka duuraha redhiyo cadaado goor u diyagarooba warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duur khamiisa taariikhda ku asdaysan tahay toddobiyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqasheen waxaa ahayn qodobada ugu doo koror warka duur ee rediyo cadaado iminkii haddana kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada militariga soomaaliya ayaa dagaalkii ugu xoogan al-shabaab maanta kula galay duleedka magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed cabdirashiid xasan cali ayaan goorra ka wareystay dagaalka duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay ku dhex maray ciidamada militariga soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada midooda afrika amisom qeybta etoobiya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
waa mahadsan tahay saad socoteen shalay iyo maanta waxaa socday howlgallada ciidamada etoobiya oo qeyb ka ah amisom ayaa waxay howlgallo ay ka fulinayaan inta udhexeysa wadada xiriirsa degmada buura kaba iyo magaalada baydhabo sidoo kale deegaanada u dhow degmada buurakaba ayaa shalay ilaa iyo halay ilaa iyo saaka waxaa ka socday howlgalo ay sameynayaan ciidamada xoogga iyo kuwa etoobiya oo qeybka ah ciidamada amisom oo howlgal ku jooga soomaaliya ciidamada ilaa iyo hadda xasan oo lama sheegan khasaarada oo ka dhashay qaraxaasi ama howlgaladaasi balse ciidamada etoobiya ayaa saad la socotiinba shalay iyo maanta waxay isgaarsiinta guud ahaanba ay ka jareen magaalooyinka ee baydhabo iyo deegaanada kale ee buurakaba iyadoona inta badan ee dadka qaar ay ku sheegayaan in ay dhibaato badan ay ka qabaan markii loo eego dhanka isgaarsiinta Een, saacadihii lasoo dhaafay ayaa dib ugu soo laabteen ciidamo ethoobiyan oo hadda laga arkayo wadooyinka waaweyn ee magaalada baydhabo ayagoona dib ugu soo laabtay howlgaladii ay shalay iyo maantaba ay ka wadeen deegaano hoos yimaada degmada buurakaba iyo inta udhexaysa magaalada baydhabo marka ilaa iyo hadda eh, lama sheegi karo khasaarada rasmiga eh, oo ka dhashay qaraxaasi iyo eh, howlgaladaasi ay wadaan ciidamada etoobiya iyo ciidamada xoogga dalka Eh, mar aan la xiriiray gudoomiyaha degmada buurakaba eh, wuxuu sheegay in ay jubta iyo sidoo kale een, ah, dagaalka ay ma ah, uu sheegi karin ilaa iyo hadda khasaarada rasmiga ee soo gaaray labada dhinac Een, walow hadda ciidamadii eh, een, deegaanka ay wadeen oo Itoobiya qayb ka ahaayeen ay hadda dib ugu soo laabteen gudaha magaalada baydhabo marka een, wadooyinka qaar oo haddaba aan kula hadlayo magaalada baydhabo waa xiran yihiin sababo la xiriira maadaama ciidamadii shalay ilaa iyo maalmihii lasoo dhaafay bay howlgalo ka wadeen ee wadooyinka udhexeeya baydhabo iyo buurakaba Een, sidoo kale shalay saad la socotiin baydhabo ma jirin wax isgaarsiin ah ganacsigii ayaa dhibaato badan ay kala kulmeen bulshada Ee, sidoo kale waxaa xirmay ganacsigii iyo isku socodka gaadiidka waxaad arkay wadooyinka magaalada oo iska socdaan dadyowa oo aanan lahayn gaadiid iyo isgaarsiin marka markii loo eego ciidamada ay marka galo noocan oo kale ay fulinayaan waxaa guud ahaanba lagu bar ka saaraan eh, isgaarsiinta eh, ayadoona taasi dhibaato badan ay ka qabaan eh, qaybaha kala duwan ee bulshada ku noolaa eh, degmooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya marka eh, jawi waa guud eh, waa sida xaaladda eh, deegaanada koonfur galbeeda Een, wixii warar ah ama wararkaasi ku saabsan dhegeystayaasha dib ayaan ula soo wadaagi doonaa maanta cabdirashiid ma jirtaa in dagaal ciidamada militariga soomaaliya al-shabaab uu ku dhex maray inta u dhexaysa ee magaalada buurhakaba iyo magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed Een, waa mahadsantahay Een, shalay eh, waxaa jirtay eh, qarax lala eegtay ciidamada etoobiya oo qaybka amisom Eh, qaraxaasi eh, sida ay noo sheegeen eh, dad goobjoogaal ah waxay eh, ay ku dhinteen eh, saddex ka mid ah ciidamada amisom Eh, laakiinse waa jirtaa eh, dagaal oo isku hor imaadeen harakada al-shabaab iyo ciidamada etoobiya Eh, balse ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo eh, goobaha dagaalka inta badan uu ka dhacay iyo khasaarada rasmiga ee soo gaaray labada dhinac marka eh, wuu jiraa dagaal udhexeeya eh, shabaab iyo eh, ciidamada etoobiya oo qaybka ayagana amisom Eh, laakiinse weli waxaa la wadaa eh, baaritaano ku aadan eh, wixii oo khasaarada rasmiga ee soo gaaray labadooda dhinac Eh, sidaad u socotay wadada u xiri eh, ay u dhexaysa baydhabo iyo buurakaba maahan wado oo eh, isku socon karaan eh, dadyowa eh, dha- dhibaato la xiriirta dhanka harakada al-shabaab oo marar qaar weeraro oo gaadmo ay kusoo qaadaan ciidamada kolonyada oo maraya wadadaasi ay eh, inta badan wadada u galaan dhowr jeer horey sidan oo kale ciidamada etoobiya khasaare ay kala kulmeen wadada u dhexaysa degmada buurakab iyo baydhabo ayadoon ilaa iyo hadda maamulka koonfur galbeed aanan ka hadlin een, wadooyinka inta badan go'doonsan oo saaran eh, markii loo eego dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada marka wararka inta badan waxa waaye waa dhankan iyo dagaalka waxaa aada ugu badan eh, buurakabo degmooyinka u dhow oo lagu soo waramayo in eh, dadka qaarba ay cabsi banaanka ay la soo bixi lahaayeen madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa sheegay inaysan dalka ka dhici doonin doorasho haddii aan la xalin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waraysi u baxsho ayaa horeyn ka hadlay doorashadii disi diseembar sagaal tobankeed ka dhacday deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed wuxuu uga hadlay xaalada siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed doorashada heer qaran ee dalka dhici doonta sanada labaatan koo iyo labaatan xaalada ammaan iyo midda siyaasadeed ee dalku marayo iyo arrimo kale ku saabsan arrimaha dowladda federaalka soomaaliya iyo khilaafyada u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada shariif xasan shaqaadan oo ah madaxinihii hore ee maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay waxay ka qabato dhibaatooyinka dhanka khilaafka ah taasoo u dhexaysa dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka ka ah haba ugu sii badnaadeen xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada waxaan is leeyahay in hadda kulley qof cod inaysan suuroobaynin aan u maleynaya amniga xaggiisa iyo iyo sharciga naftiisii constitutionkii iyo habkii laysku dooran lahaa wixii loo baahnay oo dhan dhammaantooda aanan la qabanin haddii inta hore lasoo qaban waayan hadda in la qaban karo ma malaynayo marka ani waxaan is leeyahay soomaaliya sanooyinkan waxay baratay dimuqraadiyad oo oo nugul oo laakiin oon dadku ay kulligood ay madaxweynayaasha isku soo bedeleen ay maanta isla wada joogaan oo runtii dadka soomaaliyeed arrinta ayada horumar ay u tahay marka haddana oon in wax lasku doorto oo laga heshiiyey in la sameeyo unba ay la qumaan sidii horeba doorasho dadbanaa lasoo sameeyey doorashooyinkaasina wax dadka siyaasiyiinta ah aqoon-yahanada civil societyada maamulada dowladda soomaaliyeed xildhibaanada dhammaantooda waxay ku heshiiyeen oo sida loo badanyay laysla ogolaaday inay noqoto haddana uun saas laisku doorto laakiin ilamaa hadda qof iyo codka in la qaban karo amniga dartiisa iyo iyo xaaladihii kale wixii loo baahnayo badnaayo la qabanin dartooda insha allah inaa soo sharxaan rajayna laakiin muwaadin soomaaliyeed aan ahay nin muwaadin oo shiwila wixii ku aadan baa igu aadan hadda mas-uuliyad hadda ma hayo insha allah laakiin muwaadinka muwaadin soomaaliyeed inaan ka qayb galaan diyaar u ah xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleeda iyo dowladda federaalka soomaaliya iminka waxaa u dhexeeya khilaaf xoogan taas oo ka dhalatay burburin ay dowladda federaalka soomaaliya ku wado qaar ka mid a xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada mas-uuliyiintii magaalada maxaasiyo gobolka hiiraan ayaa maanta maxkamad loo soo tagay qarax ay ku dileen mas-uul ka tirsana maamulka magaalada maxaasiyo gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ee maanta oo khamiis ah waxaa la horkeenay gudoomiye ku-xigeenka degmada maxaasi ee gobolka hiiraan iyo shakhsi kale loo haysto dilal ka dhacay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya gudoomiyihii hore degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle cabdiraxmaan sheekh cilmi oo la yaqaan cawaale iyo shakhsi kale lagu magacaabo nuyo raahin mahad alle ayaa loo haystaa qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda ee degmada maxaasi ee gobolka hiiraan cabdirashiid cismaan carab qaraxaas oo dhacay sagaal tobankii bishii abriil ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore dhanka ammaanka siyaasadda degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle cabdirashiid cusmaan carab ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab xilligaasi ha yeeshee mas-uuliyiintan maanta lasoo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxoo la xidhiira ciidamaha loo haystan tuhun laga qabo inay kulug lahayeen dilkaasi lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka ammaanka siyaasadda ee magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya maamulka hiirshabelle ayaa hore u sheegay inay soo xiri doonaan cid kastoo tuun laga qabo kaas oo ku aadan dadka ka dambeeya dalalka ka dhaca deegaanada maamulka hiirshabelle faahfaahin dheereed ah ayaa ka soo baxaysa shil geysta khasaare isku jira dhimashiga dhaawaca maanta ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho axmed xuseen sheekh ayaa warkan kasoo diray magaalada caasimada ee muqdisho sida qof goobjoogaa uu sheegay hal qof ayaa ku geeriyooday kadib markii ay isku dhaceen mooto uu waday marxuumka dhintay iyo gaari iskaroga ah ama caragadis ah shilkan ayaa ka dhacay isgoyska fagax ee degmada yaakshiid gaar ahaan halka laga raro gaadiidka aada degmada jowhar ruuxa shilkaasi ku dhintay ayaa watay mootada nooca labada lugood leh oo siday qaad ama jaad ciidamo kuwa ammaanka ah ayaa kiiska la wareegay waxaana la sheegay meydkii in loo qaaday xarunta demibaarista ee c i d da dhimasho oo shilaa dhacday ma garatay dhimasho shil baa dhacday ma garatay isgoodka fagax gaar ahaan boosteejada jowhar uu ka dhacay ma garatay walaalo waxaa keentay mootoleydan maaragtay qoladan labalugaaleyda ayaa waxaa wadeen ilmo dhalinyara baa wateen marka jaad buuna waday jaad buu la ordaayey gaarigan isrogaha waaweyn oo u s d ka buu wuxuu damcay inuu sida geed inuu ka maro gaarigii baa kusoo kala celiyey afarta lugood dhexdoodu dhex galay ma fahamtay marka ninkii waa marsiiyey ninkii asagoo naf baxayaa lihi ka bixi waa ku celiyey mar labaad buu ku celiyey oo mada madaxiisii baa taakeeyey gaariga dhan baa madaxiisa taakeeyey ma garan marka ninkii sidii u ku dhintay madaxiina waa dilaacshay oo laguina waa jajabiye oo kolley laami buu la samey ma garatay ninkii xataa wuu damcay inuu caro askar baa qabatay ma garatay marka ninkiina waa la hayaa oo gacantaa lagu dhigay sharcigaa gacanta ku dhigay oo hayo haddana yarkii baa la qaadaya hadda dul taaganahay waa la qaadahaya cimaamadii waxbaa la saaray marka waa qolada jaadka la ordo waa mootoleyda ma fahamti maya iyo mootodaas uu jajabiye mooyaane iyo naftaas uu gooye mooyaane wax kale ma jiro walaalkaan jawiga walaa hadda ciidankii baa taagan oo meydkii baa c a d da loo qaadahaya ma garan xalay goor fiidkii ayay ahayd markii waddada warshadda caanaha ay isku dhaceen gaari cabdibile ah oo ciidan waday iyo gaari bas ah waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba ruux shilalka gaadiidka ee muqdisho ayaa soo noqnoqda sababtana waxaa la sheegaa in ay dhowr arrimood u qaybsan tahay sida taxadar la-aan wadayaasha ah waddooyinka oo cidhiidhi ah maadaama kuwo badan oo halbowle ah ay dowladdu xiratay iyo guud ahaan shuruucda waddamarista oo aan lagu dhaqmin dalka madaxweynaha puntland siciid cabdulahidiin iyo wafdi hogaaminiga oo maalmahan ku sugnaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta la filaya in dib ugu laabtaan deegaanada maamulka puntland dawud cismaan khasaal oo ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaan ka wareystay safarka madaxweynaha puntland uu dib ugu laabanayo deegaanada maamulka puntland
waa tahay xasan maxamed khasaare aad baad umacsan tahay wafdiga uu hogaaminayo siciid cabdulaahi deri ayaa iminka waxa ay qabaqaabadiis ka socotaa inay ka dulaan garoonka siciid cabdullah sayid maxamed cabdullahi xasan garoonkaasi iyadoo ay magaaladu gebi ahaanba ay gawaaridii gaadiidka ay dadka goonida ay ulahaayeen la hakiyey laakiinse dadka shicibka ah ay caadi u kala socdaana marka waxaad dareemaysaa xasan oo qabaqaabadaya in maanta wafuudda uu hogaaminayay madaxweyne saciid cabdullahi haddana madaxweynaha dowlad goboleedka soomaalida ee puntland ay kusii sagootinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo weliba labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland xildhibaanada iyo weliba golaha wasiirada iyo weliba odayaal dhaqameed iyo waxgarada iyo bulshada rayidka qaybeeda kala duwana iyadoo la filayo in goordhow uu ka ambabaxo gudaha magaalada kismaayo sidaad la socoto xasan oo maalnimadii shalayteeda ayaa sidoo kale waxaa ambabaxay wufuudii kasoo qayb gashay madaxweynayaashii hore ee caleemasaarka dowlad goboleedka jubbaland kasoo qayb galay madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo weliba shariif xasan sheekh aadan weliba qaar ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee soomaaliya marka waxaa socoto qabanqaabadii iyo dib ugu laabanayay iyadoo caleemasaarkii uu soo gabagaboobay sidaad la socoto marka magaalada kismaayo maanta waxaa ka socoto in la ambabixiyo si la sagootiyo madaxdii ay kala duwanaa iyo weliba wafuudii soo gaaraysay caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyed jubbaland axmed maxamed islaam ka qayb gelaysay marka waxaa socota in ay dib u laabasho ay sameeyaan ayna gaaraana magaalooyinkii ay ka kala yimaadeen xasanow waa gartay ma jirtaa kulamo xalay ee madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini iyo kan jubbaland ku dhex maray kismaayo oo laga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee deegaanada jubbaland iyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka jubbaland si xal waara looga gaari lahaa warada hoose soo baxaya xasano waxay sheegayaan in madaxweynaha kulamada goonigooni ay wada qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka soomaalida ee puntland saciid cabdullaahi deni iyagoo ka wada hadlaya sidii ay loo horumari lahaa maamulka maamulada dowlad goboleedyada soomaalida jubbaland iyo weliba dowladda federaalka wada hadala ay u dhex mari lahaayeen si ay isfaham guud ay dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada dalka ay ay isugu soo dhawaan lahaayeen taasoo ay diradda ku saarayeen sidii kulamada ay qaateen in ay ka miro dhaliyaan sidii ay dowlad goboleedyada dalka iyo weliba khilaafka dowladda federaalka soomaaliya ee udhexeeya si loo soo afjiro ayaa kulamo ay gooni-gooni ay yeesheen marka waxaa la leeyahay waxaa kasoo baxay in laisku afgartay in dowladda federaalka ee soomaaliya dib u heshiisiin ay sameeyaan maamul goboleedyada puntland iyo weliba jubbaland ay ka wasugaan si ay bal dib u heshiisiin ay uga samayn lahaayeen maamulada ay ka arrimayaan waa puntland iyo jubbaland shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa looga degay inay kusii sugnaadaan hareeraha webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi casmaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa shacabka ku nool hareeraha webiga shabeelle ugu baaqay inay ka fogaadaan maadaama webiga shabeelle uu xilligan aada u buux dhaafiyey haddii roobka ay sidaan kusii socdaan laba shaya cabsidaas hadda soo dhaa dhalaysa webigiioo buuxo oo heerkii ugu dambeeyey hadda marayo oo hadda weli yani heerkii oo ugu dambeysa fatahaad weli magaarin waa ku dhow yahay laakiin roobka hadday sii socdaan waxaa markaas xaqiiqa ah in marka uu hewigii uu xadkiisa u dhaafaayo kadibna fatahaada markaas ay imaanaysa horta cabsidaas waa jirta xaqiiqa waayo dadka jiinka webiga degan hareeraha degan mindeefow kasoo bilaab ilaa jiiqleygii dadka hareeraha degan dhammaan jiinka webiga dadka degan horta foojignaa inay muujiyaan oo yani magartay diyaar garow waayeelada iyo caruurta iyo bal lasii diyaariyo hadday lacala marka arrintaas ay soo banbaxdo si marka dadkii marka ay u fududaato wixii la bixi karan lasii bixiyo sidoo kale hay-adaha samafalka ayuu ugu baaqay in la caawiyo dadka ku nool magaalada beledweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana uu sheegay in dhankooda ay dadaal samayn doonaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan waxaan ogahay oon goobjoog ahay fatahaadii hore aan goobjoog ahay xataa jawaanadii carada lagu shubaxtaa in ay naga soo daahiyeen ooba la diyaar garoweynba marka tan hadda sansaantiyaa socoto marka sansaantiyaa socoto marka hay-adii waxaan leenahay ayagana aan gaarsiinayna fariin ah ayagana inay diyaar garoobaan jawaanadii ay diyaariyaan badiiladii carada lagu qodi lahaa cada lagu diyaariyaan caradii inay diyaariyaan sii diyaar garoobaan oo haddii ay soo baxdo meelaha xoogoo lasii celi kara lasii yani biyaha lagu sii celi kara in marka laga sii shaqeeyo kii hore waa samaynay oo waxbaa laisku toosiiyey laakiin haddana waa naga tan badatay marka inti intaas la gaaray marka ayagana inay sii diyaar garoobaan midda kale hay-adihi waxaa laga rabaa dadkii marka hadday xaaladdaas timaado xaalad khatar u waay meel la aada male ilahay xaggiisaan wacararaynaa ilahay aan tala saaranaynaa kadib laakiin maxaa loo baahan yahay dadkii raashinay u baahan yihiin bacay u baahan yihiin sansiyeeriay u baahan yihiin waxaasoo dhan waa loo baahan yahay oo hay-ad kastaba maamulkeeda inay dib isugu noqdaan ay shiraan waxa ay hadii dhaca haddii ay dhacdo kaasama haddii ay dhacdo fataadi hadhow ma rabno ma aqbali karno haddaan maamulkii nahay gaaraan xafiiska arrimaha bulshada gobolkeena ma aqbali karno waxba ma hayno waxba nama soo gaarin bac ma hayno sansiyeeri ma hayno raashin ma hayno daawo ma hayno jawaanadii ma hayno arrin la aqbali kara ma aha waayo ayagaa mas-uuliyaddaas qaaday ayagaa sheegtay inay hay-ada samafal yihiin ayagaa qolada dooleska xiriir lale ayagaa yani hawshaas u qumay ayagaa hawshaas u taagan meesha ay ka shaqeeyaan waa dowlad goboleedka hirshabelle waa marka waxaa looga fadhiyaa qeybta gobolka hiiraan waxaa looga fadhiyaa marka inay ishilqaan sameeyaan hadda ay sii diya qola walba waxay heli karta ay kusii talagasho oo hadhow marka aan rabnaa markii ay bahla barnaamijkan u dhaco yacni markaas inay talaabada ay qaataan annaga maamulkeena wax ku fulannahay ma aha in gobolka hiiraan loo baahan yahay musiibadan iyo johorba saasoo kale hirshabelle waa lamid igana deegaanada soo dhow waa lamid laakiin anaga wax- waaba usii darnaana anaga markay dhibaatada hadda fatahaadii joor ka dhacday iyo midda beledweyne ka dhacday tan beledweyne ka dhacday caadi ma ahan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka taagan cabsi xoogan oo ay qabaan dadka ku nool magaalada beledweyne maadaama webiga shabeelle uu biyo badan wado doomo sida hub aad u fara badan ayaa maanta kusoo xirtay magaalada hobyo ee gobolka mudug mukhtaar xuseen sheekh cali ayaa warkan ka soo diray magaalada hobyo ee gobolka mudug dowla siday saanad military ayaa waxa ay kusoo xiratay defada degmada hobyo ee gobolka mudug weligan ayaa waxaa iska lahaa ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee dowlada federaalk soomaaliya kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo military ka waday deegaanada koonfur bari gobolka mudug saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee dowlada federaalk soomaaliya oo toddobaadkan ku sugnaa magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa qayb weyn ka qaatay qaabka ay u degi lahayd saanada military oo la aaminsan yahay in ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee dowlada federaalk soomaaliya loo siday saanadan ayaa waxaa la sheegay inay ka timid magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya waxaana saanada soo dhiibay saraakiisha sarsare ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya saaladan ayaa waxaa la sheegay inay isugu jirto teendooyin iyo hub military kuwaas oo la sheegay in ay qayb ka yihiin howlgallada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad ay ka sameynayaan deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada gacanta ay ku hayaan ayaa lamayaasha xarakada shabaaba ee gobolada dhexe ee wadanka soomaaliya ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo military ay ka wadeen deegaanada u dhexeeya degmooyinka eerhuur iyo camaara oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya halkaasi oo deegaano aan ka fogeyn ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ciidamo lagu qiyaasay ku dhawaad kun iyo laba boqol oo askari oo ka tirsan qaybta koob iyo labaatanaad ayaa saldhig military ka sameeyey wilaadka deegaanka camaara ee gobolka mudug halkaasi oo aan sidaas uga fogeyn deegaanka caad oo ayagana ay maamulayaan xarakada al-shabaab saanadan military ee ciidamada xooga dalka gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad ay kala soo degeen ekada degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa noqonaysa sii ugu horeysay ee edeb laga soo dejiyo deegaanada galmudug tan iyo markii dib loo yegleelay ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad saraakiisha ciidamada militariga qaybta koob iyo labaatanaad xiriiro aynu la sameynay waxa ay ka gaabsay inay faahfaahin ka bixiyaan saanada military ee laga dejiyey degmada hobyo ee gobolka mudug dhankale mas-uuliyiinta maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa iyagana ka gaabsaday ka hadalka saanadan ciidan ee laga dejiyey dekeda degmada hobyo ee gobolka mudug warkii duuro oo kala soctaa raadiyo xadaw nagaantaas tani kulan dambe duuro wanaagsan